إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada qodobada wararka duhur xildhibaan ku go'doonsan magaalada kismaayo ayaa sheegay in maamulka la baxay jubbaland uu dhibaatooyin u geystay khasaare nafeed ayaa ka dhashay dagaal maleeshiyaad hubaysan ku dhex maray deegaan ka tirsan gobolka mudug maamulka la baxay koonfur galbeed ayaa lasoo warinaya inuu xabsiga dhigay askar gudood sameeyey oo eedeen u jeediyey maamulkaas hogaamiyaha maamulka la baxay jubbaland ayaa dilacsiiyey saraakiil ka tirsan maamulkiisa oo iska diiday qorshe isaga ka dhan ah munaasabad lagu soo xirayey kulan dhex maray maamulka islaamiga shabeellaha hoose iyo dheergaradka beesha tuni ayaa ka dhacay deegaanka kunyabarow ee wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose
آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa duhur isniin ah taariikhdan ay ku beegan tahay laba iyo labaatanka bisha lixaad kun afar boqol afartan iyo lix hijri waafaqsanna saddex iyo labaatanka bisha labayo tobanaad labada kun afar iyo labaatan warkaas oo dhan xildhibaan ku go'doonsan magaalada kismaayo ayaa sheegay in maamulka la baxay jubbaland uu dhibaatooyin u geystay warkan farxaan cali ayaa faahfaahinaya xildhibaankan oo lagu magacaabo cali cabdulaahi islamarkaana ka mid ah xildhibaanada ku go'doonsan magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa sheegay in dhibaatooyin uu kala kulmay maamulkaasi waxa uu tilmaamay in xilka laga qaaday sidoo kalena isagoo doonayay inuu ka duula garoonka kismaayo gacanta lagu dhigay isaga iyo xildhibaano kale anigu waxaa la yidhaahdaa xildhibaan cali cabdulaahi calimaad waxaan dhahay xildhibaanadii laba kun iyo toban iyo tobankii lasoo doortay ee haddana odaygaan u bedelay xaaladda jubbaland hadda aniga kismaayaan joogaa wallaahi ani waxaan ahay nin oo dhib tirsanayo kana tirsanaya maamulka meesha ka jira waxaan ahaa xildhibaan oo xilkiisii lagu qaaday raba oo rabay in xaafadiisa aado reer bax uu degan yahay dharka kenya ayaa ii degan maalmo almaha ka mid aan baxay eraboorkaan tegey boodbasaan watay waxaan tegey xamar inaan soo maro eraboorkaa laga soo qabtay waxaa lii keenay meel fiaad niman kalena waa liiga keenay oo xildhibaano kale ah iyo nin oday kale asna guddoomiye ahaa waxa uu sheegay in handadaad loo geystay islamarkaana lagu wargeliyey inuusan ka bixi karin magaalada kismaayo halkaasna loogu haysto si afduub ahaan ah haddii uu dhulka mari lahaana uu ka baqanayo xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa lagu yidhi waraysi bixi marka meesha xooga lagu handaday cabarna lagu haayey adi goordama galabkaa liisoo sii daayey marka waxaa lagu wargeliyay inaan ka bixi karin magaalada oona dhan u dhaafi karin ma garata waan ka ragta dugnaan karaa laakiin inaan afduub ku joogo magaaladii oo magaalada dhan ugu bixi karin waad og tahay oo nin xasaanad leh oo xildhibaan ah inuu waddo mari karin oo nimankii jidka joogay ay cafinayna madax ka goorinayaan erboorkan laga soo xayiray xabsi ah reerkiisa aadi karin xorriyad aan haysanin oo meeshaan ku dulmanaahay ma garata haddaba ma ahan markii ugu horreysay oo xildhibaano taabacsan maamulka axmed madoobe lagu xiro magaalada kismaayo khasaare nafeed ayaa ka dhashay dagaal maleeshiyaad hubaysan ku dhex maray deegaan ka tirsan gobolka mudug sida warkaani uu ku faahfaahinayo mubaarag cumar wararka ka imaanaya gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya ayaa ku waramaya in dagaal beeleed khasaare kala duwan geystay uu ka dhacay deegaan ka tirsan gobolkan dagaalkan oo u dhexeeyey laba maleeshiya beeleed ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay degmada xarfa oo ka tirsan gobolka mudug inta la xaqiijiyey dagaalkan waxaa ku dhintay laba ruux halka ay ku dhaawacmeen tiro intaasi ka badan walow aanna helin halka ay gaarsiisan tahay iyadoona ay maleeshiyaadku isku haystaan celibiyood ku yaalla deegaankan goobjoogyaal ayaa sheegay in dagaal saacado badan qaatay uu labada dhinac ku dhex maray deegaankan sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in ay weli sar fadhiyaan maleeshiyaadka dagaalamay ayna isku baaruursanayaan dagaalkan ayaa lasoo warinaya inay ku lug leeyihiin ciidamo ka tirsan dowladda federaalka marar badan ayaa sidaan oo kale deegaankan dagaal ugu dhaceen kuwaasi oo geystay khasaare kala duwan maamulka la baxay koonfur galbeed ayaa lasoo warinaya inuu xabsiga dhigay askar gadood sameeyey oo eedan u jeediyey maamulkaas hogaamiyaha maamulka la baxay koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen ayaa la sheegay inuu amar ku bixiyey in lasoo xiro saraakiil iyo askar shalay muuqaalo iska soo duubay kuwaasoo eedeemo u jeediyey maamulka saraakiisha iyo askarta ayaa waxa ay lafta gareen ku eedeeyeen inuu dayacay ayna gaajo u dhimanayaan taasi beddelkeedana uu hogaamiyahooda uu lacago malaayiin dollar ah ku bixinayo xaflad uu ku qabsaday baydhabo halkii uu ka jawaabi lahaa tabashadooda ayaa waxa uu ugu beddelay inuu xabsiga dhigo ciidankiisa waxaana ragga jeelka la dhigay ka mid ah afar saraakiil ah oo uu ku jiro taliyo ku-xigeenka ciidanka loogu yeero daraawiishta ee maamulka la baxay koonfur galbeed hogaamiyaha maamulka la baxay jubbaland ayaa dalacsiiyey saraakiil ka tirsan maamulkiisa oo diiday qorshe isaga ka dhan ah tafaasiil ku aadan warkani waxaa inoo haya maxamed muudey axmed madoobe oo ah hogaamiyaha maamulka la baxay jubbaland ayaa waxa uu dalacsiiyey cabdixakiin xasan cartan oo ah taliyaha aagga waqooyi ee magaalada kismaayo ee ciidanka booliiska maamulkaas axmed ayaa taliyahani u dalacsiiyey derajada gaashaanle kaas oo uu ku ammaanay inuu iska diiday damaca guracan ee ay dowladda federaalka ku doonayso in ay ku kala furto maamulkiisa sida uu hadalka u dhigay taliyaha ayaa waxa uu horay u sheegay in xasan sheekh madaxweynaha dowladda federaalka uu u soo diray lacag dhan sagaal kun oo doolar si uu hoggaan ugu noqdo afgembi xilka loogu tuuri lahaa axmed madoobe balse uu iska diiday arrintan tani ayaa ku soo aadaysa iyada oo xiisadda u dhexaysa dowladda federaalka iyo maamulka la baxay jubbaland ayaa u wareegtay dhanka gobolka gedo labada dhinacna ay weli yihiin mudac mudac ku taag oo aysan jirin wax xal ah oo laga gaaray khilaafkooda warkan wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda alfurqaan munaasabad lagu soo xelayey kulan dhex maray maamulka islaamiga ee shabeellaha hoose iyo indhergaradka beesha tuni ayaa ka dhacay deegaanka kunyabarow ee wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose warbixinta warkani waxaa inoogu diyaariyey cabdiraxmaan beder kulan ay iskugu yimaadeen maamulka wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose iyo indheergaradka beesha tuni ayaa wax u ka dhacay deegaanka kunyabarow ee gobolka shabeellada hoose waxaana kulanka loo gaarimsanayay arrimo dhowr ah oo beesha iyo wilaayada ku saabsan kulankan ayaa waxaa sidoo kale barbar soctay dowlad diini ah oo ay qaateen nabadoonnada iyo odayaasha beesha tuni taasoo socotay muddo bil ah tirada nabadoonnada iyo odayaasha ayaana waxaa lagu sheegay toddobaatan iyo kow xubnood oo ka kala yimid qeybaha kala duwan ee wilaayada xidhitaanka kulankan ayaa waxaa dhacday munaasabad ballaaran oo si weyn loo soo qaban qaabiyey waxaana ka soo qaybgalay culimo nabadoono salaadiin iyo mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana halkaas laga jeediyey kelimaad kala duwan oo dhinacyo badan taabanaya culimmada goobta ka hadashay islamarkaana lagu casuumay xafladda ayaana waxaa ka mid ah sheekh faarax cali xuseen isagoona dardaarana kala duwan u jeediyey dheergaradka beesha tuni ee loo soo xilay dowladda waxuu dhanka kale ka hadlay fadliga uu leeyahay in la barto cilmiga sharciga iyo in lagu dhaqmo wax la bartay
waa fariida waliba min awjab alwaajibaat u ka mid awkad alwaajibaat qofku inuu barto cilmiga sharciga ah weliba cilmiga qeybta qof kasta ku waajibaysa oo ugu horeeyo masaa'il alqabr su-aasha qabriga laisku weydiinayo qofku allah yaqaano uu barto macrifatu lcabdi rabbah wa diinahu wa nabiyahu saddexdaas gorgortan ma gasho islaamnimaduna saddexdaasay ku dhan tahay waxaa idinkugu bogaadinaynaa inaad barateen muddadaad meesha aad ku xariisneedeen cilmigii sharciga ahaa ee laasimka ku ahaa qof walba haddana waxaa idin hor yaalla dhaqankii ku dhaqankiisii iyo addacwatu ilayh suldaan maxamed cabduqaadir suldaanka guud ee beesha tuni ayasna wuxuu markiisa madasha ka jeediyey kelmaduu inteeda badan ugu dardaarmayey nabadoonada beesha isagoona fadhay inay dacwada dadka gaarsiiyaan islamarkaana ay dhowraan ballantii halkaas lagu kala qaatay waxaan halkan kula dardaarmayaa dhammaan nuqubadii samadoonnadii waxgaradkii dowladan ka faa'iidaystay waxaa idin yaalla xil culus xujaana lagu oogay dadkeenna waa ogtihiin maanta xaaladda ay ku sugan yihiin nabadoonnadan meeshaan wada fadhiya mi iyo magaalay ka kooban yihiin hadday tuulo ahaan lahayd hadday baadiyo ahaan lahayd dhammaan gobolka shabeellada hoose nabadoonadoodii iyo samadoonadoodii waxgaradka inta la isugu keenay dadku waa dadkeennii waxay u baahan yihiin in diinta la gaarsiiyo jahliga laga saaro waa inaan dhisnaa dadkeenna naga dambeeya ruuxdooda waa inaan dhisnaa meeshaan ballamo badan aan qaadnay bayaankii meeshaan laga akrinaya waa ogeydeen wadatashii kale oo ka soo baxay oo nuqubada hadda bay ay wadaan warqadahoodana waa ogtihiin waxyaabo badana lagu ballamay ballantuna waa diin ilaahay aan ka baqno ballantaas aan qaadnay ha laga soo dhalaalo sidoo kale waxaa goobta ka hadlay nabadoon maxamed uruur manuur oo ka mid ah nabadoonnada beesha tuni isagoona ka warbixiyey duruustii ay qaateen intii ay dowlada ku jireen dowlada kitaabihii oo un ku qaadan ki qoran ana haddii allah awoodi laha ogolaada kitaabadaas inaa wal ku sheeg fadaaya nambar koow tafsiiru lqur'aan alkariim nambar lama addalaa'id fii xukmati mawaalaat ahli lishraak nambar saddex alarbacuuna fii dimati tacasub alqabaliya nambar afar alwaajibaat almutaxatimaat nambar shan xusnu lmuslim nambar lix attakhliis sifatu salaati annabiy nambar toddobo khulaasatu nuuru yaqiin nambar sideed asaasiyaat addiin nambar sagaal alqaraa'atu walkitaab nambar toban tasxiixu alqur'aan alkariim tobankaahay kitaab lagu qaadi gabagabadii kulanka waxaa halkaasi ka soo baxay war murtiyadii ku wada midaysan yihiin dhammaan xubnaha nabadoonnada ee beesha tuni iyo wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose waxaana munaasabada soo xidhay waliga wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan dowladda waxaa qayb ka ahaa wadatashiye iyo isxogoraysi ayaa qayb ka ahaa iyo casharo badan oo socday marka insha alla tamaa gabagabo awalan waxaan isu daarmaynaa ilahay subana wa tacaala cabsidiisa ilahay qofku inuu ka baqo oo wiqaayo u samayso taqwada ilaahi subxana wa tacaala tafaasiir badan laga sameeyey an yaukhad alcabdu wiqaayatahu min sakhati illaahi caza wajalla wa min cadaabi illaahi qofka inuu gaashaan uu ka samaysto ilahay subana wa taala cabsidii caladiisa maamulada taabacsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka dhisan wilaayaadka islaamiga ayaa waxay mar walba diiradda saaraan inay wanaajiyaan xidhiidhka ka dhexeeya qabaylada muslimiinta ee deg wilaayaadka islaamiga iyo sidoo kale maamulada wilaayaadka waxaana inta badan dhaaca dowraad iyo kulmo kuwan la mid ah oo ay yeeshaan beelaha soomaaliyeed iyo xarakada mujaahidiinta al-shabaab wararkii aad kala socoteen alfurqaan xilligan waanaga intaa